بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى باب في الحياء باب أي هذا كان باب باب ويان في الحياء شوتكي عدينتي سيب أبابها طيب alxayaa waa xishoodka waana xaalad qofka la soo gudboonaanayso oo markaa ku abuurayso cidda uu ka xishoonayo weynaynteeda iyo mukhaalafadeeda ama yacni caasiinteeda inuu ku dhiirada ka celinayso akhlaaqda wanaagsan ama aadaabta ayuuna ka mid yahay sharcigu uu faray قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي مر على رجل من أي صومر من الأنصار كم من أه وهو إسلع يعظ أخاه ولالكي واننا في الحياة شوك كواننا يعني شراح وحيران يعني في شأن الحياة والشوك هو لبيت xaqaagii baadan dhacsanaynin xishoodkaagii waa badan yahay sidaas inuu dhahayay ayb faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waxa uu yidhi dachu iska daa oo ka tag fa ina alxayaa'a sariigta ama xishoodku min aliimaani iimaanka ayuu ka mid yahay ayb xadiidka marka muwadacana waa ku sugan yahay bukhaariy muslimna way wariyeen ayb nebiguna sala allahu calayh waali wasalam wuxuu sheegay xishoodku inuu iimaanka ka mid yahay ayb axaadiid fara badanna marka meelahan buu ku kenkee ayuu ku keeni doonaa macnahaas wadato ayb xishoodkaasina marka xaalad ama asbaab buu ku yimaadaa xishoodku asbaabta uu ku yimaado waxaa ugu weyn ilaahay subxaanahu watacaala qofka uu aqoonsado oo ilaahay asmaa'diisa iyo sifaadkiisa intuu ku barto rabbi haddii uu aqoonsado biasmaa'ihi wasifaatihi uu ku barto inuu ilaahay ka xishoodo ayaa markaasi imaanayso dhalanayso qof laakiin aan ilaahay aqoonin kama xishoo karo oo xaalad markaa xishood oo xayaa ilaahay uu ka sariigto ma keeni karo waxaa kaloo laga arkaa xishoodka ama asbaabta keenaysa waxaa ka mid ah nicamka kugu xeeran oo ilaahay kugu nicmeeyo inaad eegto oo aad fiirisid oo haddii aan nafteenna fiirinno nicmo allaan ku jirnaa dhinacyada iyo waxaan lagu xeeran nicmo allaan ku jirnaa koon dhan oo noo sakhiran oo ilaahay uu noo sakhiray iyo innagiioo ilaahay wax allaale wixii nolosheenna asbaabaheedii uu noo fududeeyey taasi marka waxay keenaysaa cid maalin walba ilbiriqsi kasta ixsaanku siinayso adiga inaad ku muqaabalayso xumayn ceeb waayo dhinacaasna marka ceebtu qofku yacni xishoodka mashhadu nicam nicmooyinka alloo la arko dhinacaasna xishoodku waa ka dhashaa oo xaalad ka dhalan karta waay haddii la fiiriyo cadamada alle iyo weynaanta alle iyo qudradiisana waxaa ka dhalanaa iyadana xaalad xishoodo ilaahay laga xishoodo marka xishoodku allana waa laga sariigtaa waa laga xishoodaa bani aadamkana xishood bay leeyihiin ruuxu markuu ilaahay subxaanahu watacaala uu ka xishoodana bani aadamka xishoodkoodii marka inuu la imaado way suurogelaysaa oo qof dadkii ku indha fiiqan ma noqonayo markaasoo kale ayb walidaalika alimaam maxamed ibnu nasr almarwasi kitaabkiisa tacdiimu qadri isalaa xadiidkan aad buu u sharxay asbaabaha ku xeeran iyo kulli aadu uga sheekeeyey marka nebigana waa kii yidhi istaxyuu min allaahi saxaabada asxaabta watuu ku dhahay ilaahay ka xishooda markaasay waxay yidhaahdeen kullunaa nastaxyi min allah dhammaanteen ilaahay waa ka xishoonaynaa markaasuu wuxuu yidhi istaxyuu min allaahi xaqa alxayaa ilaahay ka xishooda xishood dhab ah markaasuu u sheegayo xishoodka alla laga xishoodo dhab ahaantiisu waxa uu yahayo waxa uu yidhi ninka ilaahay ka xishoonaayo falyaxfad الra'sa wamaa wacaa walyaxfad اlbaطna wamaa xawaa walyadkur اlmowta wاlbilaa wman araada alaakhirata taraka ziinata alxayaati اddunya qofkii intaas yeelo faqad istaxyaa min allahi xaqa alxayaa qofkii ilaahay ka xishoonayo madaxiisa iyo waxa uu weelka u yahay ha ilaaliyo oo ha xifdiyo madaxii marka indhaha iyo dhegihii baa soo gelaya iyo afkii iyo carabkii kulli madaxay ku yaallaan oo jawaarixdaas marka qofka inuu ka adkaado waliyaxfad ilbaطna wamaa xawaa caloosha iyo waxa ku dhex jiro oo dhan oo calooshiisii marka waxaa soo gelaya qalbigii inuu ilaaliyo waxaa soo gelaysa calooshii wixii lagu shubaayey ama uu cabbaayey ama uu cunaayey xaaraanta inuu ka ilaaliyo waliyadkur ilmowta waalbilaa mowdka iyo baabba'a ka dambeeyo dadku ay baabba'ayaanna ha xusuusto qofkii intaas yeelo ilaahay uu ka xishooday dhabnimo uga xishooday buu isku soo duubduub marka jirhkaaga ilaaliyo xaaraantii ka ilaaliyo qaala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin marka ninkii raba inuu de ilaahay ka xishoodo xishoodkii alla sidaas waaye laga xishoonaayo makhluuqiina xishood bay u baahan yihiinoo inaadan marka kula muqaabaloonin oo aadan kala hortegin waxyaabaha marka sharciguna inkiraayo dabaa'icda basharka saliimka ee nadiifkan ay inkirayso inaadan kala hor imaanin allah subxaanahu watacaala isaga laftirkiisana waa xishoodaa oo addoonkiisii oo caabudaayo oo isagii u taagan cibaadadiisa ee gacmaha kor u taagtay inuu soo celiyo ilaahay waa ka xishoonaya nebigu wuxuu yidhi ina allaha tacaala xayiyun sitiirun ilaahay waa mid xishood badan wax ceeb qarin badan asturid badan wuxuu ka xishoonayaa addoonkiisa inuu gacmaha kor u taagto uu soo celiyo iyagoo sitir oo eber ah marka xishoodku allana tilmaanuu u yahay tilmaanna allana markaa wax tilmaan wanaagsan inuu yahay yay tilmaamaysaa marka annaga xishoodka alloo kale ma yeeli karno tilmaan alla ma noqon karnee tilmaanteennu ma ahaan karta laakiin qofku inuu ku dadaalo oo ogaado xishoodku inuu yahay wax fiican ayb oo qofka marka la yidhaha war xishoo xishood goormaa u dambaysay inuu yidhaahda ma aha ayb قال xdثna سليمان بن xرب qال xdثna حmاad عن اسحاaq بن سوyد عن أbي qتاadة الxاrث بن الربعي qاal kunaa maca cimrاana بن xusayn ayaan la joognay وsma meeshaana bushayr بنu kacbin baa joogay فxadaثa cimrاan بن xusayn cimrاan ayaa markaa ayaa xadiiث sheegay qaala waxau yidhi qaala rasuulu الlahi salى الlaهu عalيه ali waslم nebigu waxa uu yidhi inaa njidu inaa najidu fii bacd abu qataadahan marka waa tamiim ibnu nadiif maaha alxaaris ibnu ribci saxaabiga can abi qataadata wahuwa tamiim ibnu nadiif qaala kunaa maca cimraana bni xusayn ayaan la jirnay wasama meeshaana bushayr bnu kacbin baa joogay faxadata cimraanu bnu xusayn xadiis buu sheegay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama alxayaau xishoodku khayrun weeyaan khayr kulluhu dhammaantiis ow qaala wuxuu yidhi alxayaau kulluhu khayrun xishoodka dhammaantiis waa khayr ayb marka dadka qaarkood waxay isku qaldaan xishoodkii minnin baa laga yaabaa shay diin ah inuu ka xishoodo oo ka cabsado waajib lagu lahaa ama wax yacni sunno ah inuu ka xishoodo dadkaa ku arkaya darteed middaasoo kale xishood lama dhaho waa khajal marka aan waa aan ahayn waa bal imaamu nawowi wuxuu ku sheegay inay tahay yacni doqonnimo inay tahay xishoodka la sheegaya kaas maaha aw qaala amase wuxuu yidhi alxayaau kulluhu khayrun faqaala bushayr bnu kacbin waxa uu yidhi inaa najidu annagu waxaan arkaynaa oon helaynaa fii bacdi alkutubi kutubta qaarkood waxyaabaha la qorqoray anna minhu xishoodka sakiinatan inay ka mid tahay deganaan wa waqaaran iyo xasillooni wa minhu dacfan wa minhu xushoodkii dacfan baa ka mida mid taag darnaan ah oo laga fiican yahay fa acaada cimraanu cimraan wuxuu ku celiyey alxadiida xadiidkii fa acaada bushayrun bushayrna alkalaama hadalkii buu ku celiyey qaala waxau yidhi raawigii marka faqadiba cimraanu cimraan waa carooday xata axmarat caynaahu ilaa indhihiisii ay guduuteen wa qaala waxa uu yidhi alaa araanii miyaanan ku arkaynin uxadituka inaan kuu sheegaayo can rasuulillaahi sala allahu calayh ali wasalam aan kaaga sheegaayo wa tuxaditunii adigana aa iiga sheekaynaysa can kutubika kutubtaada iyo waxaa adiga soo qorqortay buugaagtaada inaa iiga sheekaynaysa qaala waxa uu yidhi qulnaa waxaanu nidhi yaa abaa nujayd cimraan kunyadiisow abuu nujaydow innahu innahu riwaayadaasaasaylea innahu innahu isagu waa saaso waa saaso waa nin fiican yacni waa nin markaanuun ay ka xumaatay saasay leeyihin riwaayada muslim waxay leedahay inahu minaa inahu laa ba'sa bihi ninkaan nin caqiida xun maahan annaguu naga mid yahay oo dadka fiican uu ku jiraa laa ba'sa bihi dhib ma laha waa nin mar un simbiririxday sidaasay dhaheen aad buu isaguna markaa ugu adkeeyey warka xadiidka marka waxaa laga qaadanaya alxayaau khayrun kulluhu xishoodka kulligiis waa khayr waa xishoodka yacni diiniga ee dhabta ah xishoodku marka laba u qaybsamaa mid muktasaba iyo mid jibilli ah jibilligu waa midka ilaahay qofka ku abuuray dadka qaar baa ilaahay wuxuu u abuuray inay xishood badan yihiin oo aysan qofka kula dhiirra karin wax xun ama waxyaabo caqliga xataa uu dhibsanaayo ama diin diinku uu dhibsanayo inaynan kula dhiirra karin midna waa muktasab oo waa la kasbadaa haddii marka xishoodka muktasab aanu ahayn dadka laguma dhiirigeliyeen xishooda lama dhexayn laba lama dhexeen marka dad waxaa jiri jiray xishood aan lahaa jirin markay islaameen oo diinta fahmeenna dadka ugu xishoodka badan noqday dadkii markaa kuwa ugu sariigta badan oo ugu xishoodka badan noqday marka minhu muktasabun wa minhu jibiliyun mid jibiliya iyo mid muktasaba labadaas u qaybsamaa marka qofkii ilaahay u abuuray islaamkii markuu fahmo kadib wuxuu ka sii kasbanayaa khayr fara badan iyo wanaag badan buu ka sii kasbanaya qofkii awel markaa laga yaabo aan dabeecad aynan u ahaynna diinkuu ka fahmayayo ku dhaqmaya marka muslimku xishood lagama waayo sida haalibka ahe badan waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa dadka nebiga xadiidkiisa ama hadalkiisa wararka kale ku mucaarado oo marka xadiid nebi loo sheego iyaguna saasaa la yidhi dhaho waxa ay mudan yihiin waxay mudan yihiinna waxay tahay in la zajriyo oo dadka ahlu fadliga oo ahlu cilmiga inay canaantaan dadkaas oo ay yidhaahdaan war nebigii baan ka sheekaynaynaa adigiina waxaa ka sheekaynaysaa warkaadii iyo buugaagtaadii iyo suxuf waxaa ka akhrisay baad ka sheekaynaysaa saas in markaa la yidhaahdo waana saasay yeeli jireen asxaabta oo abuu hurayra waxaa dhacday inuu nin ku yidhi xadiidkii wuxuu sheegay idastayqada axadukum min manaamihi midkiin hadduu hurdada ka soo kaco falaa yaqmis yaddahu fil inaa gacantiisa weelka yuusan gelinin ilaa uu saddex jeer bannaanka uga dhaqo nin baa soo booday markaasuu wuxuu yidhi ara'ayta almihraasa ya abaa hurayra mihraas marka waa weel dhagax oo culus oo weynin badan oon la jalleeci karin marka wuxuu yidhi weelka biyaha ku jiraan haddaan la jalleecin karin ka warranin waa nin iska uun raba xadiidka nebiga inuu warka keeno dhib markaasuu abuu hurayra wuu fahmay marka ninkan su-aashiisu inaynan ahayn su-aal hanuun uu ku rabo markaasuu wuxuu yidhi acuudu billaahi min sharika yaa qaym shartaadaan ilaahay ka magan galay waa iskaga tegay nin kalena ibnu cumar oo marka xadiidkii sheegay qofka haddii uu kacbada dawaafayo xajarul aswadka inuu dhunkado markaasuu wuxuu yidhi ara'ayta in suximtu ara'ayta in gulidtu haddii layga adkaada ka warran haddii lay cidhiiriyo ka warran markaasuu yidhi ibnu cumar idcal ara'ayta fi lyaman ara'ayta qaad yaman geey meeshaa uga soo taguu yidhi ara'ayta nacam ee haddaad yeeli kartid samey haddaanan samayn karinna iska dhaaf marka sunnada nebiga ara'ayta iyo saasay dhacday iyo xataa inaan lagu mucaaradin xataa dad fadli badan ayay ku ayay warka ugu adkay jireen asxaabta abuu hurayra wuxuu akhriyey xadiidkii nebiga sal ll salam ee markii dambe la nasakhay ee ahaa qofku haddii wax dab lagu kariyey shay dab lagu bisleeyey hadduu cuno in laga weyse qaato xukunkaasaa awal jiri jiray xadiidkaasuu sheegay markaasaa ibnu cabbaasa wuxuu ku yidhi an atawada min alxamiim ya abaa hurayra abuu hurayro biyo dab la saaray maan ka weyse qaadanaynaa biyo dab la saaray miyaan ka weysaysanaynaa yacnii cuntada iyo waxaan la bisleeyey iyo biyaha dabka la saaray maxay ku kala duwan yihiin markaasuu wuxuu yidhi abuu hurayra radia allaahu canhu ya bna akhii idaa jaءaka alxadiidu can rasuuli illaahi sala allahu alayh waali wasalam falaa tadrib lahu lamhaal xadiidka nebiga haddii uu kuu yimaado mahmaha u samaynin uu yidhi iyo tusaale iyo intay ka dhacday kanay ka dhacday jooji buu iska dhaafa waa cabdullaahi bnu cabaas radia allaahu canhuma marka yacni aaday u fara badan tahay aataarta aataar fara badan baa ku soo aroorto qaarkood waxaa warinaya ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhaahdo jaamicu bayaani alcilmi wafadlihi marka sunnada nebiga waxaa ka soo horjeeda bidco iyo ra'yi nacam labadaas marka qofku inuu ka dhex baxo oo sunnadii u hoggaansamaa la rabaa ra'yiguna wuxuu u qaybsamaa mamduux iyo madmuum ra'yiga mamduuxa waa la ogol yahay waa midka marka cilmiga qur-aanka iyo sunnada looga istimbaadi karo waa kii imaamu shaafici iyo a'immadii waaweynaa imaam axmed iyo kay lahaayeen wey oo iyagu malaka iyo qudro aayadda iyo xadiidka inay wax ugala baxaan taas waa la ogolyahay hadduunan ka hor imaanaynin sunnadii laakiin mid iska mutuxan oo sunnadii nebiga looga hor imaanayo kaas yaa la diidayaa marka xadiidkaanna wuxuu ku jiraa aahaartaas qofkuna in laga shakiyo diintiisay dhalineen haddii xadiidka nebiga marka loo keeno maahmaah iyo mucaarado iyo uu kala hor keeno kala hor yimaado in diinkiisii shaki ku jira uu noqonaya marka hadduu diinkii oo dhan ka warran marka uu shaki geliyo diinkii oo dhan shaki haddii uu geliyo ama uu ka muujiyo yacnii shubuhaadkii gaalada uu leeyahay marka sidaasna waa la yidhiyo ka warran waxaa arkaysaa nin konton jir ah lixdan jir ah oo islaam yacni ku dhashay oo dad muslimiina ku dhex jiray intaas oo mararka qaar inuu wax rabo in looga dhaadhiciyo sidii nin hadda soo islaamay oo kale in wax looga dhaadhiciyo rabaa arkaysaa marka waxaas ma fiicno waxa keenayana waxaa ugu badan qofka isagoo jahl jaahil ah inuu akriyo culuum diinta loogaga hor imaanayo isaguna uunan diinta ku dafci karin ayb dadkan hadda waddamada gaalada u yaacayoo kale oo meeshaas ku koro macaahidaasoo kale dhigto waxaa weeyaan shubuhaadaa lagu furayaa jawaab uma haayaan cilmi ma jiro macnalaho badan waxaa laga yaabaa marka inuu diinta uga baxo diinta inuu uga baxo dad badanoo noocaasna waa garanayaan oo iyagii marka iyagoo waaweyn shubha ugu beerantay macnahaas marka diinka hala barto yani inta waxyaabaha kale inta laga baranayo wax ka badan diinka ha laga barto dadka yaryare iyaguna markaa yacnii iyagoon diin baranin ama meelahaas lagu dhalo ku koro iyaguna aasa fara badan inay la imaanayaan hala ogaano qaala alimaam abu daawuud raximah اllahu tacaala xadaana cabdullaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin can ribciyi bni xiraash can abi mascuudin wahuwa cuqbat bnu camrin اlbadriy qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi ina mima adraka annaasu dadka waxay soo gaareen min kalaami nubuwati nebinimadii kalaamkeedii aluulaa horreeyeyna ka mida wixii ay dadka soo gaareen waxaa ka mid ah idaa lam tastaxi xigmadaan haddii aadan xishoonaynin fafcal maa shi'ta waxaad doonta samay xadiidkan marka waxaa weeyaan nubuwadii hore xigmooyinkii laga dhaxlay tanaa ka mida idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta ama fafcal maa shi'ta marka xadiidkan xishoodkiiba uu tilmaamayaa ninkaan xishoonin wuxuu doonuu sameeyaa laba macnaa marka xadiidkan ku jirta macna waxaa weeyaan ninkii waa khabar ninkii aan xishoonaynin wax allaale wixii uu doonuu la yimaadaa wey marka waxa uu doono hawadiisu keentana waxyaabo aad u foolxun baa ku jira macno labaadoo kalea ku jiro waa amrun bimacna tahdiid oo waxay tahay haddaadan xishoonaynin wax allaale waxaad doonta samey waa lagu ciqaabi doonaa marka inay sidaas tahay labadaas macnay culimmadu ku sharxeen ama ay ku sheegeen oo macnihiisa in khabar laga dhigo marna in amar laga dhigo amrun bimacna tahdiidna laga dhiga markaa ayb ee amar oo ibaaxo ah markaa ma ah qaala su'ila abu daawuud abu daawuud baa la su-aalay a cinda alqacnabiyi cabdullahi bn maslamata alqacnabi agtiisa can shucbata shucbo isagoo ka warinayo hayru hada alxadiidi xadiidkan waxaan ahayn ma yaalla yani qacnabi shucba xadiidkan waxaan ahayn ma ka wariyey qaala laa buu yidhi maya nusakha qaar baa marka dhigaaya kan maqaaladan marka muslimiinka qaar baa qorayo kuwana ma qorayo ayb alimaamu الdahabi sheer claam nubalaaga wuxuu ku yidhi qaala alxaafid abu camr axmed bn moxamed alxiiri qaala samictu abii yaquulu qultu lilqacnabiyi qacnabina wuxuu ku yidhi maa laka laa tarwi can shucba maxaa shucbo uga warin weysay hayra hada alxadiid qacnabi baa la su-aalay xadiidkan wax aan ahayn maxaa shucbo uga warin weysay qaala wuxuu yidhi kaana shucbatu yastasqilunii shucbo waa idibsan jirayoo waa cuslaysa jiray falaa yuxadiunii waxba iima sheegi jirin yacni xadiia ayb falaa yuxadiunii marka xadiid iima sheegi jirin ayb إida lam tastaxi fasnac maa shita waxaan hayni marka waa dhici kartaa marka bacd alculamaa bacd annaas ama inay culays ka qabaan ama ay yani si wax uga arkaan marka inaynan wax badan inuusan ka qaadanin ama wax badan u sheegin yaa dhici karta marka saasuu ku cileeyey qacnabi marka halkan xadiiaana shucba uu ka maqlay ayuu ka wariyey yani cabdullahi bin masruuq alqacnabi cabdullaahi uu wariyey shucba uu ka wariyey baabun fii xusni اlkhuluqi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii xusni اlkhuluqi xusnu اlkhuluqa dabeecad wanaagga waxa ku soo arooray caddayntiisiiba u baab yahay xusnu اlkhuluq marka waxaa la yidhaahdaa khayrka oo la bixiyo wuxuu raba ha ahaada khayrkaas qowl ama ficil wa kafu ladaa dhibkana in qofka laga cesho dhibka oo qofkii laga ceshto iyo wanaaggii oo la bixiyo taasaa xusnulquluq macnaheedu saas shartaadana ha laga nabad galo nacfigaagana ummaddu ha hesho macnaha saas qaala xadaanaa qutaybatu bnu saciid qaala xadaanaa yacquubu yacni iskandaraaniya can camrin can ilmuطalib can caaishata qaalat samictu rasuulu اllahi sal ly slam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ina almu'mina mu'minku layudriku wuxuu ku gaarayaa bixusni khuluqihi dabeecaddiisa wanaaggeeda darajata saa'imi alqaa'imi qof sooman oo salaatuleyl u taagan derajadiisoo kaleu ku gaaraa xusnulkhuluq dabeecad wanaagga marka dabeecad wanaaggu maaha qof walba sida u dhaqmo in loola dhaqmo ayb dadka qaar shay moodayaano qofkaas aada u dabeecadu wanaagsan yahay qof aynan isfahmi karin male taas iyado marka maahan midda sharcigu uu sheegayo ayb bal culammada qaar waxay yidhaahdeen xusnu lkhuluqa qaarkiis ayaa wuxuu qofka gaarsiiyaa inuu meel xun hadhow ku dhaco qofka marka waxaa laga rabaa dhibkaagana dadka ka cesho wanaagaaga sii waaba gaarsi xusnulkhuluq intaas alfaadda marka sharciga siday tahay in loo fahmo waaye maahane sida inagu aan maskaxdeena usoo degdegaysa in loo fahmo un maaha قال xdثna أbو الوليد الطyاaلسي وهuو هiشhام بن عبدالملك وxفص بن cمر qال xdثna محمد بن كثير qال أخبرna شعبة عن القاسم بن أbي بزة عن cطاء الkykhاrاني عن أم الdرداء عن أbي الdرداء عن النبي sلى الله عليه لي وسلم qاaل نبgu wuxuu yidhi ma min شhaيin شhay ma jiro أثqل في الميزاaنi ميزاanka ku culays badan min xusni اlkhuluqi dabeecad wanaagga kaga culays badan ma jiro xusnulkhuluqa shay miisaanka ka culusayn badan ma jiro taasaa marka xadiidkanna uu tilmaamay waana xadiid saxiix ayb oo isnaadkiisa ou saxiix yahay marka miisaan inuu jira xadiidka laga qaadanaya qiyaamaha waxaa kaloo laga qaadanaya miisaanku inuu culays leeyahay acmaasha ilaahay isagaa yaqaano culayska uu u yeelaayo salaadda culays ay leedahay soonka culays buu leeyahay jihaadka culays buu leeyahay subxaan allaahida culays bay leedahay ilaahay baa garanaya hadhow culays baa loo samaynayaa camal walbo waa la saaraya acmaashan kale foosha xune iyadana shartaa culays bay yaa loo yeelaya culayskaas marka kii bato yaa qofku marka uu noqonayaa ayb xaalkiisa xusnulkhuluquna marka waxyaabaha culayska miisaanka cuslaeyo ayuu ka mid yahay qaala abulwaliid qaala samictu caطaaءa alkaykhaaraaniy qaala abu daawuud wahuwa caطaaءu bnu yacquub weeyaan wahuwa khaalu ibraahiima bni naafic yuqaalu kaykharaaniy ayaa la yidhaha wakow khaaraaniy ayb nisbadiisa marka sidaasna waa la dhahaa ayb qaala xadaana moxamed bnu cusmaan adimashqiyu abuljumaahir قال xdثna أbو كacب أyوب بن محمد السعدي qال xdثnيi سلyمان بن xبيب المxاaربي عن أbي أمامةa qاaل qاala رasuuل اللhi sلى الله عليه لي وsلم نبgu wuxuu yidhi أna زaciimu أna aniga زaciimun ay kafiilun mid kafaalo qaadayaan ahay bibeytin guri baan ku kafaalo qaadayaa fيi rabض الجannati jannada daafaheeda ah jannada dhexdeeda wuu yahay laakiin geesaha daafaha liman ayaan u kafaalo qaadayaa taraka almiraa'a doodda iskaga tago wain kaana walow kaana haba ahaada muxiqan mid xaq leh xaqba ha lahaada eh ninkii doodda iska daaya dood faraha ka qaado guri baan u damaano qaaday jannada daafaheeda ah ayb wabibeytin baan zaciimka ahay oo kafaalo qaadaya fii wasadi iljannati jannada dhexbartankeeda ku yaallo liman qof taraka alkadiba beenta ka tago wain kaana haba ahaada maasixan mid kafsamaaya hataa haba kafsameen nin beenta iska ilaaliyo iska dhowrana guri jannada dhexdeeda ku yaallo wabibeytin guri fii acla aljannati jannada meesha ugu sarraysaa yaan kafiil ka ahay liman baan kafiil ugaga ahay oon u kafaalo qaadaya xasana khuluqahu dabeecaddiisa wanaajiyo qofkii dabeecaddiisa wanaajiyo beydkana qasrigaa loo jeedaa marka waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka waxyaabaha turuugta ee laga tago oo qofku ilaahay dartii uga tegaayo in jannada lagu galo waxyaabaha marka jannada lagu galo qaarna waa waajibaad iyo mustaxabbaad ficilkooda maqsuud ah qaarna waxaa weeyaan turuug in laga tagaa maqsuud ah turuugtaas marka ama xaaraan ha noqoto ama makruuhaad ha noqotee jannada marka darajaadkeedu waxyaabahaas in lagu ay tahay amaa mubaaxaadka ayagu marka haddii niyo ay la socoto maahane sida kale waxba male iyagu dembina male sawaabna male laakiin wakhtigay kaa dhuminayaan hadday kugu bataan maxalushaahidkiisana qofka dabeecaddiisa wanaajiyo wuxuu ku sheegay guri sarreeyo oo jannada korkeedaa in nebigu damiin yani kasiil uga yahay qaala xadaanaa abu bakrin wahuwa bnu abi shayba qaala xadaanaa abu bakrin wacuثmaanu ibna abi shayba abu bakar iyo cuثmaan waa wada dhasheen ibna abi shayba abu shaybahaasna marka waxaa weeyaan ibraahim alera magaciisa qaadi kuufa kuufa ayuu qaali ka ahaan jiray isaga dacfi baa ku jira oo sayulxudbi buu ahaa markii qaalil laga dhigay oo kuufo uu qaalil ka noqdo waa mashquulay xifdigiisii marka waa ay teer dhimay muqadamada muslim iyo ragga ku jiro ayuu ku jiraa ayb abubakar cumaanna wiil ou dhalayna muxadis weyn isaguna xaafid moxamedaa la yidhaha moxamed bnu cumaan bni abi shayba ayb marka qoys iyaga dhan marka waxay ahaayeen cilmi iyo diin iyo ayay ahaayeen قال xdثna وkيiع وهو بن الجراح الرuؤاaسي عن سفyان وهو الثوري عن معبد بن khالد عن xاaرثة بن وهب قال قال رsuل الله sلى الله عليه لي وسلم lاa يدkل الجنةa جannada ma galo الjawاaب midka qallfsan وala الجacdariyu midka kibirka badanna jannada ma galo oo wuxuusan ahayn isku faaniyo اjawaab fasirayo qaala waxau yidhi waljawaabu alkhaliidu midka adadag waa alfadlu ee qallafsan ee marka afkiisu hadduu afka kala furo waa af xun yahay qalbi adeygna waa qabaayo qalbigiisu ma jilicsana ma nugla qalbigiisu nugul yahay ma aha kaas marka ahlu naar jannadii dadka gelaya maaha qofka marka inuu iska ilaaliyo nebigu waa bimaa raxmatin min allahi linta lahum wlow kunta fadan haliida alqalbi lam faduu min xawlika fadan haliida alqalbi alfadu marka waa midka af adag haliida alqalbi qalbi adag marka af adayg iyo qalbi adayg isku darta taasna marka waxaa weeyaan dabci xumo qofka hadduu qalbi adag yahay af adag yahay waa qof dabeecad xunuu noqonayaa kan ku dhaco kan ku dhaco kan ku dhac saas ahaanaya qallabsanaantaas wax badan bay ka baabi'inaysaa oo xataa dadkii isaga raaci lahaayo oo yacnii garabkiisa noqo lahaay baa ka kala didaaya waana midda nebiga lagu yidhi lanfaduu min xawlika isagoo dadka ugu khayrka badnaa saxaabadiina ay dadka kuwii ugu khayrka badnaa iyaguna ay yihiin bacd alambiyaa ayb wala aljacdariyu aljacdariguna waa almutakabiru alladii yatamadaxu bimaa laysa fiihi waa qofka jecel inuu isku ammaano waxaan ku sugnaynba waxuusan ahayn in lagu ammaano jecelya waana mutakabir ayb baab fii karaahiyati الrifcati min alumuur baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati الrifcati sarraynta nicidda la nacay min alumuuri arrimaha yanii arrin walbaa qofka inuu ku sarreeyo waa arrin aan dhacaynin buu ka wadan qofku waa jecel yahay inuu sarreeyo mar walba laakiin ma dhacayso sunnada allah waxay tahay qofku wax markay kor noqdaan adana hoos inay usoo degaan قال xdثna موسى بن إسماعيل وهو أbو سلمة التبوذكي قال xdثna حmاad عن ثاaبت عن أنس qاaل waxau yihi kاaنت الcaضباء hashii nebiga ee la dhihi jiray alcaضباء waxay ahayd laa تusبqu midaan laga hormarin oon laga dheeraynin oon laga dhaqin فجاء أعرابي ريباadiya yimid calىa qacuudin ayuu la yimid yacnii qaalin ayuu la yimid qaalin markaa in la koro gaaray in markaa la rarto ama la fuulo gaaray ayuu la yimid ninkaan alqacuudu min alibil ibnu lasiir wuxuu leeyahay maa imkana an yurkaba oo wixii la kori karo markuu gaaro yaxay suurtagal ay noqoto in la koro waadnaahu marka inta ugu yarna an yakuuna lahu sanataani waa inuu laba jir yahay uma huwa qacuudun markaa kadib wuxuu noqonayaa qacuud laba sano kadib ilaa an yusniya intuu ilka jabsado fayadkulu fi sanati saadisati sanada lixaaduu gelayaa uma huwa jamalun awr ayuu noqonayaa markaas markaa wuxuu leeyahay ninkaabaa marka wuxuu la yimid qaalin sidaasoo kale calىa qacuudin lahu fasaabaqahaa nebigii buu la tartamay hashii nebiga fasabaqahaa alacraabiyu reebaadihii baa ka hormaray oo rafigii uu watay baa ka hormaray hashii nebiga fakaana daalika kaagaas u ah isaga oo shaqa dhibay calaa asxaabi rasuuli illahi sal l slam asxaabtii marka way dhibsadeen arrinkaas oo nebigay la jeclaayeen hashiisu ama raatigiisu inuu hormaro faqaala markaasuu wuxuu yidhi nebi sal l salam xaqun waxaa xaq oo dhaba calallaahi ilaahay korkiisa isaga uu isa saaray ilaahay allaa yurfaca shay-un shay inaan la kor yeelin min addunyaa adduunyada ka mid ah shay yani adduunyada yani wax adduunye ah inaan kor loo qaadin ilaa wadacahu inuu dejiye maahan oo hoos u dhiga mooyaane shay inaan la kor yeelin adduunyada dhexdeeda ilaa inuu dejiye maahan alla saas isa saaray culamuhu siday u karti badan yihin u karti badan yihiin wax ka karti badiya umbaa imaanaya markaas wax adduunye ku saabsan waayo laakiin ogow waxa aakhiro ku tacalluqo iyaguda waxa aakhiro wax bu-aaya maaha wax dhammaanayana maaha qaala xadaana الnufayliyu qaala xadaana زuhayru qaala xadaana xumayd can anas bihadihi اlqiصة can الnabiyi salى اllahu عalيه ali wasalama qaal ina xaqa calى اllahi xaq ilaahay dushiisaa waxaa ah caza wajalla allaa yartafica shay-un shay inuusan kor noqonin min addunyaa adduunyada ka mid ah ilaa wadacahu hoos buu u dejiyaa oo qofka xaaladdiisaba haddaad arag taxta waa sidaas maruu yar yahay mar waa cunug yar mar waa qaangaar dhallinyaronimo shaabnimo meesha ugu dhammaystiran haddana hoos usuu deyahay xayawaanku waa noocaasoo kale ah guryaha la dhisaaya sidaasoo kale ayb marka ugu horaysa yani waxaa laga yaabaa guri ugu qurux badan inuu yahay meeshaan bacda toban sano labaatan sano ka bacdina waxaad arkaysaa isagoo caradii hoos usii socdanayb guryo yacnii aada isleedahay yacnii dadku waagii hore ay isdhihi jireen guryahanoo kale maba jiraanba yaa waxaad arkaysaa yacnii hadda meel laynaan laga qaadanaynin ayb oo dariishadiisii iyo dhulkii isla silmeen ayb wax walbaa marka mar unbay kaceen laakiin qofku waxaa la rabaa inuu ku dadaalo shayga aan go-aynin waxa aan go-aynin waa maxay waa wixii ilaahay dartiis loo samayso alaa wuxuu yidhi ina kulla shayin maa khala allaha baailun kulla naciimin laa maxaalata zaa'ilun uu ninkii yidhi laakiin inta hore yaa waaye inta saxda inta fiican ayb wax kastoo maa khala allaha alla ka soo haray baailun waa wax iska go-aaya wixii ilaahay dartii marka loo samo asdaqu kelimatin qaalahaa shaaciruna nebi waa ka yidhi sal slam wixii nebigana waa ka yidhi addunyaa malcuunatu malcuunu maa fiiha ilaa dikrullaahi dikriga alle marka iyo wixii ilaahay dartii lagu xiriiriyo oo yacnii lilaahida ay la socoto ma hallaabayan ay laakiin wixii iska adduunye maxdi ah way dhammaanayaan waana baaba'ayan marka wixii ilaahay dartiis ah ee ikhlaas loo sameeyo qofka kaas unbuu wax uu shiinsado taa uu keliya waxaan kale waa kaa dhammaanaya meeqaa dad intay xoole iyo wax badan tacbeen intay ka dhinteen qof doqona haddana marka dhaxal u helay baabun fii karaahiyati tamaaduxi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fii karaahiyati tamaaduxi is-ammaanidda isfaaninta iyo is-ammaanidda nicidda la nacay caddaynteediibu u baab yahay qof in la faaniyeeyo قال xdثna أbو بكر بن أbي شhيبة qال xdثna وكيiع qال xdثna سفyاan عن maنsوuر عن إبراhيم وهو النقعي عن hmاm هو بن يحيى الcawdي qاaل جاء رجل nin baa yimid faatnaa عalى cثmaan cثmaan buu أmmaanay hmaam بن الxاriث jaa rajulu nin baa yimid faafnaa calaa cusmaan cusmaan buu ammaanay fii wejhihi wejigiisuu ku ammaanay hortiisa yani faأkhada miqdaad bnu lswad miqdaad baa wuxuu qaatay turaaban ciid faxataa wuxuu ku shubay uu ku hoobiyey fii wejhi wejigiisii ayuu ku sayray wa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اlahi sal ا slam nebigu waxau yidhi idaa laqiitum اlmaddaaxiina kuwa dad ammaanidda badan haddaad la kulantaan faxtuu fii wujuuhihim turaab wejigooda ciid ku shuba xadiidka marka waxaa laga qaadanaya qofka inaan hortiisa lagu ammaanin haddii hortiisa lagu ammaano waxaa laga yaabaa inuu ka sii daro oo hadduu fiicnaan jirayna inuu is yiraa bis waayo meeshii waa gaartay kadib marka howl kale uu galo isagaa marka loo danaynayaa qofkan saa darteed marka inaan hortiisa laga ammaanin haddii la ammaanayo dadka kale dhex soon joogin iyo in la ammaano dhib inaysan ahayna ka muuqato xadiidka laakiin hortiisa inay dhib leedahay laakiin haddii maslaxa mafsadadaas ku jirtana haddii laga aamin noqdo maslaxo dheeraadana ay jirto kale is-ammaaniddu waa bannaan tahay markaasoo kale qof inuu asaga is-ammaano ama la ammaanaba marka xarbiga iyo dagaalka lagu jiro masalan qofka geesigaa marka in la ammaano si loogu daydo isagii karti badan u muujiyo ama qofkii isaguba oo is-ammaanaba xataa nebigu waa ku yidhi sala allahu calayh ali wasalam ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdiilmuqalib salamatu bnu اlaqwacna waa kii yidhi khudha waana bnu اlaqwac walyowmu yowmu rudac taasoo kale marka mowqifkeeda wa waa la ogolyahay kaas laakiin midaan la ogolayn waxay tahay qofkii oo aan xaaladdaasna lagu jirin bal mafsadadeedu ay muuqan karto taas marka waa laga daynaya ayb wuxuu yidhi marka waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa sida la yeelaayo qofka sidaasoo kale ayaana ciid intaa loogu sheegay ibnu rajab wuxuu yidhaahdaa waxyaabo kutubta taariikhda iyo taraajimta lagu arkuu baraarujiyey kutubu taraajim dadka qaarkood marka loo tarjamaya waxaa lagu arkayaa waxaa lagu ammaanayaa masalan cibaadaad aad u fara badan oo ay noqon karto nooc tanaduca taasoo kale marka wuxuu leeyahay inaan ammaan looga dhigin fulaan maalan maalinkii kun ragcuu tukan jiray laba kunuu tukan jiray haddii kun ragcuu tukan jiray layraa ibnu taymiya wuxuu yidhi acmaal kaloo waajibaadowba qofkii aanu qaban karin baa kun ragco haddaa maalinka u qaydayso acmaashii kale lagu lahaa qofkaan ee waajibaadka ahayd aan cillaysoo dhacaya qof ammaanan marka ma lagu ammaani kara taasoo kale shiicada iyo waxaasi waxyaabahaas iyagaa dadka aad waxaas ugu ammaano xadiidkii marka wuxuu soo qabsaday nebiga oo xaasaskiisa mid ka mida la joogo ayaa wuxuu arkay gabar la joogtay oo cibaado badnayd bay aad u ammaantay markaasuu nebigu yidhi mah calaykum bimaa tudiiquun meeshaas marka mah waxaa laga qaadanayaa buu yidhi waxyaabahaas aan ammaanta ahayn qofka inaan lagu ammaanin tii ammaanta ahaydna xukunkeedu waa tama qaala xadaanaa axmed markaa dad hadda waxaa arkay yani meelaha qaarkood dhulalkan carabta iyo kale weliba ammaantu aaday waxay u tahay waxaan caadi ahayn dad dhan baa waxay ku shaqaystaan inay madaxda ammaanaan markaasaa in daaro iyo lacago iyo hanti waxa la siinayo waad yaabaysaa yani intaas gabay lagu ammaano iyo waxaas iska jecel yihiin dadka waxaas ku shaqaystana ma fiicna ammaantaasna maba ahan baad ammaanay mudan yihiinna ma ahan dadkaan hadda joogaba qofku marka hadduu iska noqdo marka nin uu nin u tacbanoo iska ammaanayo wax fiican maaha waxaa kaloo iyadana ay yani haalib ahoo badan wakhtigan culummada laftirkooda nin baa arkaysaa meel fadhiisanaya muxaadara loo qadimaa alqaab aan la siiyeen yacni bukhaari iyo shaafici ayaa la siinaya isaga marka waa iska fadhiyaa raalli buu ku yahay waxaa laga yaabaa shan iyo toban daqiiqo in ammaan iska wadaan ma hadigga salafkuna ma ahayn taas dadkii yacnii ibnu mascuud waatuu dhihi jiray war ninkii wax ku dayanayo falyaqtadi biman qad maat fa ina alxaya laa tu'manu calayhi fitna qof hadda nool fidno loogama aamin ah ninkan waxaan aad u daldalayso ka dhaaf isaguna inuu iska dhaafo culimmadiida wanaagsanaydoo dariiqa fiican aan ku naqaanayna ee wakhtigaan joogeenna saasay ahaayeen iyaguna ma jeclayn ammaantaas badan sida sheekh اlalbani raximah اllahu tacaala oo kale yacni wuu diidi jiray qof in muxadis lagu sheegay iyo waxyaabahaas xitaa oo wuxuu dhihi jiray aad mashhuur uga ahayd maala wuxuu dhihi jiray ina albugaata fii ardina tustansax shimbir bugaah la yidhaah oo yar ayaa wuxuu yidhi ninbaa wuxuu kuu mahmaahay annaga dhulkeenna markaan joogno shimbirkaas gorgoroo kala wa gorgoraa laga dhigtaa marka baabkaas waayee wuxuu dhihi jiray marka daalib cilmina ma gaarin annaga saasuu dhihi jiray iyadoo weliba ay ka ahayd yacnii dadka qaarkoodna waxaa laga yaabaa inay ka tahay jisamaysi iyo waxyaabahaas isagu haddana marka yacni marka la ammaano waxaa laga yaabaa inuu qofkaba hadalka ka joojiyo diido meeshaas marka ku joojiyo uu yidhaahdo hadal dambana iyo jawaab iyo fadwo dambana uusan la gelin yacni qofka wixiisu daacadda ay yihiin sidaas oo xaalkiisa marka dadka culammada laftirkooda inta rubi saac ama nusaac maan laysaga wado ma fiicno inay sidaas yeelaan ka gooyaan diidaan waxaa ka sii daran isaga in la ammaano kuwo kalena la caayo ayb isaguna uu fadhiya marka hadhowna iska wato warkiisa ahlucilmigii marka agtiisii qofkan in lagu caayo maya inuu ka joojiyo waa doona haddaanu ka joojin karin oo munkarkaas uunan jooji karin haddii qudro isagoo uleh aanu joojinin waxaa laga yaabaa marka isaga laftirkiisa in dembi ka soo gaaro qaala xadaanaa axmed bnu yuunus qaala xadaanaa abu shihaab can ilxadaa can cabdiraxmaan bni abi bakrata can abiihi ana rajulan nin asnaa calaa rajulin nin buu ammaanay cinda الnabiy sal اl slam nebiga agtiisa faqaala lahu nebigu wuxuu ku yidhi ninkii qaطacta cunuqa saaxibika saaxibkaaga qoortiisii baad jartay qoortaa kow ka siisay ثaلaaثa maraatin uma qaala wuxuu yidhi idaa madaxa axadukum saaxibahu midkiin haddii saaxibkiis uu ammaanayo laa maxaalata shaki la'aan ay tahay oo ma yacni sina aanu uga maarminoo inuu ammaano ay tahay falyaqul ha yidhaahdo inii axsibuhu anigu waan malaynayaa kamaa yuriidu an yaquula sida uu rabo inuu dhaho yani aniga ninkaan sidaasaan u malaynayaa ha yidhaahdo walaa usakiihi mana ammaanaya calallahi ilaahay korkiisa u ammaani maayo caza wajalla ila ilaahay isaga iiga ogaal badan ninkaan ilaahay u sheegi maayo u ammaani maayo aniga xadiidkanna marka waxuu tilmaamay haddayba laabudda noqoto in la ammaano qofka sidaan inay sunno tahay in la yidhaahdo inii axsibuhu kadalika walaa usakiihi cala allahi axad قال xdثna مسدد qال xdثna بشر yعن بن المفضل qال xdثna أbو مسلمة سعيid بن يزيد عن أbي نضرة عن مطرف qاaل qاaل أbي انطلqت في وفد بني cاamر ayaan la tegey إilى رasuuل الlah صلى اه عل وسلم faqulnaa waxaanu nidhi أnta سيدunaa anta adiga nebigay ku dhahayaan fiire أnta سيدunaa sayidkeennaa tahay adiga faqاala waxau yidhi nebigu السيد الله aلsayidu sayidku allaahu allah weeyaan hadda nebigu sayid waa yahay ogow sidaa ay tahay oo wuxuu yidhi ana sayidu waladi aadama walaa fakhr halkanna wuxuu leeyahay sayid اllah asayid magac alla waayo al marka la geliyo ayb asmaada allou ku jiraa iyadoo haddana ay sidaan tahay nebigu wixii isagu uu ahaa haddii uu diiday uu yidhi yacnii haddii waxaan u jeedaa uu yidhi allah subxaanahu watacaala ayaa sayid ah sidaa uu ka yidhi yacnii waxaa dareemay marka nebiga tawaabuciisa kow maaddada labaad oo laga dareemay waxay tahay wixii nebigu ku sifaysnaa oo ay dhici karta macno kale ama si kalena inuu alla ugu tilmaaman yahay haddii nebigu in la kala reebo uu faray dadka maxaa u malaynaya wax ilaahay keligii uu leeyahay oo min khasaa'is اluluuhiyati ka mida waxyaabaha khasaa'is اluluuhiya ka mida xaggay joogaan wixii isaga uu ku sifaysnaa buu sidaan leeyahay waxa bani aadamba ounan kuba tilmaanayn allahuma aan cid kale aanay ku tilmaanayn maxaa umalaynaysaa oo maxaa ka mida maalan dembi dhaafida yaa dembi dhaafo allah kaligiis waman yakfir الdunuuba ila اllah ninkii yidhaha yaa rasuula allah io dembi dhaaf midka dunuubta dhaafow yaa kaafir الdunuub yaa kaashifa اlkuruub haddii uu yidhaahdo ka warran marka wax ilaahay lahaa oo nebiga uusan meelnaba ka soo gelin ayuu marka nebiga muxuu nebigu marka dhehi lahaa taas haddii uu maqlo ayb waa wixii isagu hadda uu man si ugu tilmaaman yahay allana uu si muطlaqa ugu tilmaaman yahay ayuu nebigu kala caddaynayaan wixii ilaahay uu la gaar yahay maxaad malaynaa qaar baa dhahay nebiga ilaahay hanuunaa la weydiistaa jannaa la weydiisan karaa kan baa la yeeli karaa waxyaabahaas oo dhan marka ma hagaagsan asayid allaahu sayidku waa alle ayb marka asayid macnahiisu marka waxaa weeyaan almuxtaaju ilayhi cala aliطlaaq waa midka yacni loo baahan yahay si muطlaq ah marka asayid yaa si muطlaqa loo loo baahan yahay allah yaa si muطlaqa loogu baahan yahay marka nebiga sayidnimadiisa waxay noqonaya nebiga si muطlaqna loogu baahno sida alle loogu baahan yaho kale looguma baahno laakiin de wax tuskiisa iyo dacwadiisa iyo diinka uu la yimid iyo waa loogu waa loogu waa loogu baahan yahay marka baahida nebiga loo qabay midda alla loo qabo haddaa isku mid ka dhigto waa khatar mid kastaa marka baahi waa loo qabaa laakiin midda alla waa mutlaq ta nebigu laakiin waxbay ku qaydan tahay asayid ullah qulnaa waxaanu nidhi waafdalunaa fadlan wa afdalunaa ka noogu fadli badan fadlan xagga fadliga wa acdamunaa ka noogu weynin badan dowlan xagga nicmada faqaala waxau yidhi nebiga quuluu biqowlikum qowlkiinna dhaha ow bacdi qowlikum ow bibacdi qowlikum warkiinnan qaar ka mida dhaha walaa yastajriyannakum shayطaanu shayطaan yuusan idin dhuminin shayطaan yaanu idinka adkaanino marka quluwigii buu nebiga diiday sayid hadda nebigu waa kusi waa la dhihi karaa kii marka nebiga la dhihi karay ayuu wuxuu leeyahay qaarkiis dhaha ama yacnii dhaha laakiin shaydaan yaanu idinsan beriirixinin oo iska ilaaliya marka haddii qofkii yidhaha ka warran marka nebiga ammaantiisa maba lagu talax tegi karo nebiga ammaantiisa qaara waxay leeyihin falsafo waxay wataan si kastoo nebiga u ammaantay maba gaari karti marka wax allaale waxaa nebiga ku sheegtay waa xaq le wax allaale waxaa nebiga ku tilmaantay wax shaydaan uu baab ku yeelan kara maahan ay leeyihin xadiidkanna muxuu nebigu leeyahay walaa yastajriyannakum shayaan shayaan inuu ku yeelo karo lugow nebiga tilmaama sala allahu calayh ali wasalam bal wuxuu yidhi laa tudruunii kamaa adarati nasaara bna maryam aniga ha igu xadgudbinina sida ay nasaaro ciise ugu xadgudbeen innamaa ana cabdun addoonaan aniga ahay faquuluu cabdullaahi warasuuluhu isagaa sheegaya marka wayna ku xadgudbeen dad badan oo nebigaan ammaanaynaa yidhi isagoo noolna waa dhacday bacda mowtihiina waa dhacday oo isagoo nool gabar yaraa nebiga waxay tidhi rasuulka ilaahay haddii ilaahay ku soo guuleeyo oy dagaalka qhaswada a ku soo guulaysatid oo ilaahay kusoo nabad celiyo nadar waxaan galay inaan korkaaga geeraar aan ka tiriya markaasuu nebiga wuxuu yidhi nadarkaaga oofi gabadhii marka nebiga inay ammaantay ee saxaabtii iyay gashay marka hadalkeedii waxaa ka mid ahaa waxyaabihii ay tidhi wafiinaa nebiyun yaclamu maa fii qadim wafiinaa nebiyun annaga nebigaa nagu dhex jiray yaclamu maa fii qadin berri og waxa dhacayo markaasuu nebigu wuxuu yidhi quulii maa kunti taquuliin waxaad dhehaysa dheh horay kuwii hore fa innahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah midkaan ka joog buu yidhi berri waxa dhacaayo alla maahana cid kale og ma jirto yidhi nebigu sal l slam marka isagoo nool soomaahan marka ammaan lagu samaynaayey in lagu qaldamay marka wadaadka hadda jiro wax soo elisay inuu qaldamo oo ammaanta nebiga ku qaldamaya maxaa diidaya marka imaamu shaaficiyana wuxuu yidhi ashicru kalaamun faxasanuhu xasanun waqabiixuhu qabiixun saxwan shicirku waa hadal wixiisa wanaagsan waa wanaagsan yihin wixiisa xunna waa xun yihiin kan xun kan xun marka ha lagaa bixiyo ceeb male marka oo midka xun oo nebigana aan ammaan u noqonaynin ha lagaa saaro ka wanaagsanna hala daayo wax baasa maaha taas marka qofka inuu yidhaha nebigaan necabtahay iyo ma ahan ayb laasiyama hadda dadkan madaa'ixdan faraha badan oo nebigaa lagu ammaanayaa la leeyahay midkan buusiri ugu weyn yahay maaha mid yacnii wax hadda isaguna nin cilmi ma ahayn buusiri nin cilmi diin iyo aqoon u leh ma uusan haynin wuxuu ahaa jiray adabka iyo gabayada iyo aad u yaqaano ahaa markii dambena nebiga ammaantiisii marka iska galay kuna talax tegey maadaama cilmi celiyaa oo weyn aanu lahayn dadka qaar baa waxay isku qaldaan buusiirigan iyo midka misbaaxuzajaajaha iskale zawaa'idka ibnu maajaha shaqa isku male buusiirigan burdaha horreeye midkaana dembeeye misbaaxuzajaajaha iskale nisbada keliya unbay wadaagaan marka buusirina de wuxuu ahaa magaca hadda buusiri loo yeelay iyo waxaa la yaabla culimmadii waaweyneyd oon dadku aysan aqoonin meri meeshaan iskandariyaan tegey buusiri qubbo weyn uu ku leeyahay iyo qabrigiisu yacnii sida u camiran yahay iyo dadka ka shaqeeyo iyo yacni waa yaabaysa dadkii meesha joogay abu daahiri silafi abu daahir alasbahani oo la yaqaano muxadis weyn ahaa oo meeshaas ku dhintay ma yaqaaneen qabrigiisa abu daahir silafi meeshuu ku duuganya mataqaana qo man huwa ay ku leeyihin yaa waa abu daahir silafi buusirina cunugaa weydiisid waa yaqaanaa meeshu qabrigiisa ku yaalla marka kan diinku waxba umaa waxaanu allifay a'immadii waaweyneedo ummaddii uga markhaati kacan wanaagga iyo khayrkana ma leh waxaan macrifadan ma leh marka waxaan waxaad moodaa wax dhinaca daa ka fiirisa yacnii wax acdaaءulislaam ay buunbuuniyeen waayo dadkana laga dhaadhiciyey meel walbo marka qubba ku taallana noocaas oo waayo iyagoo taariikhdoodii aan la aqoonin oo waxaa arkaysa haddana yacnii aad magac badan ay u leeyihiin kan badawi la yidhaahdaa ka mida isagana danda ku duugan axmed shaakir wuxuu yidhi sheekh axmed shaakir wakhtiga ninkaas uu noolaa ee la sheegay xilli waxay ahayd culummadu taraajimta dadka saalixiinta iyo culummada la qori jiray waa baarnay uu yidhi axmed ilbadawi wax taariikhdiis ka warrama waa weynay kutubtiiba kuma yaalin haddana saddex malyan baa u xajisa masar sanadkii saddex malyan ayaa u xajiso meeshaas oo sadana iyo dad biyaha dadka meesha ka siiyo oo sidii zamzamkaoo kale uga waraabiya iyoyay leeyihiin maca daalika waa ninka taariikh laabaha ah wax uu yahay iyo wax meesha ku jira iyo man yacrif cid og ma lahan wahaakadaa annaga laftirkeena haddaad fiiriso qubooyinkan tirada badan ee laleeyahay sheekh hebel meeshaasaa lagu arkay halkaasna waa ku jiraa halkaasna kan buu ka yahay qaalibkood waxaa weye waxay ahaayeen dadaan taariikh lahayn oo taariikh salaax iyo camal wanaagsanna waa ku male kuwa aan daday hadda cilmi bareenna la aqoonin meelay naga soo galeen marka ma la fahmi karo ninkaan aawo xerkiisii male kutubtiisii aawey male raad ma ka tegey walba male wax raada lagama haayo maca daalika waa awliyadii waa weyneyd wax marka waxaad moodaa marka isticmaar sameeyey inuu yahay markaa wuxuu yidhi waxyaabahaas qulugaas marka in layska ilaaliyo walaa yastajriyannakum الshayطaanu shayطaanku yaanu idin yuusa idinka qaalib noqonin baabun fi risqi dhimrintii ayuu baab yahay caddaynteedii in laysu dhimriyo yani qaala xadaثana muuسى bn ismaaciil qaala xadaثana xamaadu can yuunus waxumayd can اlxasan can cabdالlahi bni mغafalin ana rasuula اllahi sal ه slama qaal ina allaha alla rafiiqun weeyaan mid dhimrin badan yuxibu rifqa dhimrinta jecel wayucdii wuxuu siiyaana calayhi risqiga korkiisa wuxuu ku siiyaa maa wax laa yucdii uunan ku siinaynin cala alcunfi qallafsanaanta adadayga iyo qallafsanaanta wuxuunan ku bixinin yaa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku bixiyaa dhimrinta marka dhimrintu waa daruuri laasiyaba dacwada iyo diinta sideedaba qofku hadduu rabo inuu takyiir sameeyo ummadda xaal ay ku jirta ka bixiyo xaal kale uu geliyo waa inuu risqiga u bataa axwaashiisa in risqi uu u badiyo oo taasaana marka xadiidka uu tilmaamaya qaala xadaثana cثmaan وabu bakrin ibn abi shaybata ومxamed bnu صbax albazaad qaala xadaثana شharيiku can اlmiqdaam bni shurayq can abihi qaal sa'ltu caaشhata caaishaan weydiiyey can اlbadaawati badaawada ayaan weydiiyey baadiyenimada baadiye loo baxo faqaalat waxay tihi kaana rasuul الlahi sal ه slm nebigu wuxuu ahaa yabduu inuu u baadiyo baxayo ilaa haadihi tilaac taagagan meelahan taagaga leh ayuu nebigu baadiy ahaan u aadi jiray wainahu araada albidaawata ama albadaawata buu doonay maratan mar faarsala ilaya naaqatan hal ayuu ii soo diray ayb muxaramatan ayb wuxuu leeyahay marka hal ayuu ii soo diray ayb muxaramatan korkeeda yani waxba la saaray min ibli sadaqatiha faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa caaisha caaishaay urfuqii dhimri faina arisqa lam yakun ma ahaada fii shayin shay qaduu hadda ka hor ilaa zaanahu waa qurxiyaa walaa nuzica lagama siibin min shayin shayna qatu weligii lagama siibo ilaa shaanahu waa ceebeeya ayb ayb qaala ibnu sabaax fii xadiidihi muxarama yacnii lam turkab aan la fuulin caddaysima qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shaybata qaala xadaanaa abu mucaawiyata wawakiicun can ilacmash can tamiimi bni salamata can cabdiraxmaan bni hilaalin can jariirin qaal qaala rasuulu lahi sal l slam nebigu waxau yidhi man yuxram irifqa rifqiga qofkii laga celiyo oo laga yacni hoojiyo yuxram ilkhayra khayr waa laga hoojiyey iyaa laga hoojinaya kullahu dhammaantiisa ninkii rifqiga laga cesho oo rifqiga laga hoojiyo khayr o dhan waa laga hoojiye waxaa weyaan shidada iyo qallabsanaanta iyo adadaygu diinku dhinacaas maaha shidada fii maxallihaa waa fiican tahay dadkeeda in lagu adadkaado laakiin muslimiintii dhexdoodii iyo dadkii diinta dhexdoodii iyo iyo ummadda caamada ee tambiiha u baahan iyo baraarujinta haddii lagu qallafsanaado waxba ma keenaysa qaala xadaana alxasanu bnu muxamed bni sabaax qaala xadaana cafaan qaala xadaana cabdulwaaxid qaala xadaana sulaymaan alacmash can malik bni alxaaris qaala alacmash waqad samictuhum waan maqlay yadkuruuna iyagoo sheegaya can muscab bni sacdin can abiihi qaala alacmash walaa aclamuhu mana ogi ilaa can اnabiyi sala اllahu alayh ali wasalam inuu ka sheegaayey qaala waxa uu yidhi adtu'adatu kaadsiimada fii kulli shayin shay dhammaantiisay ahaatay ilaa fii camali اlaakhirati camalka aakhira maaha tu'adada marka waa ta'ahurka qofku inuu mar walba xaalkiisa gadaal u dhigto gadaal u dhigto way wanaagsan tahay wax walba ilaa umuuru laakhira maahan yacni umuurta aakhiro khayrkeeda waa kuu cadyahay isaga marka khayrkii miyaad adiga marka ka labalabaynaysaa maya saabiquu ilaa makfiratin min rabbikum wasaaricuu ilaa makfiratin soco marka walidaalika umuurahaas aakhirada ku saabsan ma laga istikaareeyo oo istikaare iyo waxaa looma jideeyo laakiin alimaamu nawowi wuxuu leeyahay fii aslihaa lagama istikaareeyo laakiin mararka qaar wuxuu haddii ay leeyihiin wakhti kasta la samayn karoo kale maalan wakhtiga aad ku beegan lahayd ama aad samayn lahayd oo kale inaad ka istikaaraysato waa leedahay taas dhib ma laha laakiin asalkeeda istikaaro ma gelaysa ayb xadiidkan marka rijaashiisu waa tiqaad mundiri laakiin waxa uu yidhi lam yadkur ilacmashu fiihi man xadaahu acmash ciddii marka xadiidka u sheegtay ma sheegi waqad samictuhum yadkuruuna buu yii waryaa waay dadka mar meesha waxaa ku jira mxamed bnu طaahir alxaafid isaga xadiidkan isnaadkaanuu ku sheegay oo qaala fii riwaayatihi inqiطaacu washakun buu yii wbilah towfiiq sal اl slm alى nabiyina mxamedi wlى ali